gudoomiyaha degmada galdogob ayaa deegaanka isqanbuus ka xarig jaray ceel biyood uu boqorka sacuudiga ugu deeqay dadka deegaanka ceelkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadka iyo duunyada ku nool deegaanka isqanbuus xilli dalka abaaro badan ay ka jiraan gudoomiyaha degmada galdogob xasan faarax ayaa ka warramaya hirgelinta ceelkan saad la socotaan ceelkan waxaa sadaqaystay kin salmaan bin cabdilcasiis oo ugu deeqay ceelal badan oo soomaaliya ugu deeqay baad qayb ahaan u hesheen samsom foundation ayaa fulinaysay oo deegaankan wax badan ka iyaduna ka qabatay oo foundationkaas ka shaqeeyo waana deeqihii la siiyey dowladda puntland bay ka mid yihiin ceelasha tan iyo kuwo kale oo la waxayn doono waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan idinku ilaalsan doontaan dayac tiran doontaan iskuqabsi iyo midna aanay dhicinin ciddii loo dhiibo oo mas-uuliyadda qaadana lagu kormeero laguna ilaaliyo dayacna laga ilaaliyo qaar ka mida mas-uuliyiinta iyo bulshada deegaanka ee ka qayb galay xarig jarka ceelka ayaa ka mahadceliyey hirgelintiisa ilaahay waxaanu ka baryaynaa maarata hantidaasaa la baxdeen ilaahay inuu miisaanka akhra inii saaro annagana maarata kuwii ku sugray ilaahu naga yeel intaa ka bacdi hadda guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii baa ka soo hadlay waxaan u baahannahay waxyaalaha baahidu sidoo kale m j skii barya caafimaadka iskuulladii ceelku ilaa toddoba boqoloo baynoo jiraa magaaladu aad baa looga ooman yahay in biyaha naloo gaarsiiyo xoog baan u jeclaanaynaa insha allahu annaguna waxaan isku taxaluujinaynaa maarata haddinaan hantidaa dayac tiranno waxaan u mahadcelinayaa qoladii biyahan sadaqaysatay boqor sallamaan iyo hay-addii fulisay samsam waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay ajar hainka siiyo ceelkan ayaa wax badan ka bedeli doona baahiyaha dhanka biyaha ee ka jira deegaanka isqanbuus